أنا قطاف ما زرعت بذي الأيام أيدينا ثمار الجهد وقت الجد فرح صادق فينا ملكنا متعة الدنيا فهذا اليوم يحيينا فهذا اليوم يحيينا
munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada jamaama ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta walaayada nuqabo waalidiinta ardayda soddon gabdhood oo ka qalanjibiyey markaska umusalama oo muddo afar fatro ah wax ku baranayay markaskaasi ayaa loo dhigay xafladan ardayda ayaa hadda u gudbay markaska khadiija bintu khuweylid ooy kasoo baxaan gabdhaha daaciyaadka ah furitaanka xafladda ayaa waxaa lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka waxaa lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlkii alle waxaana soo jeedisay leyle cabdi maxamuud واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ardayda maxadka waxay soo jeediyeen khudbado kala duwan oo muhiim ah ilhaan cismaan waxay soo jeedisay khudbad ka hadlaysa fadliga uu leeyahay cilmiga وإنا لنجد القرآن يدعو إلى التعلم ويحض على طلب العلم ويبين درجات العلماء ويخاطب العقلاء ويحضهم على التدبر في آيات الله تعالى وآلائه ومن ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم markana waxaa la soo gaaray dowrkii ay lahaayeen waalidiinta dhashay ardayda waxaa lagu soo dhoweeyey cumar isagoona soo dhoweeyey sida ay wax u barteen ardayda dhanka kale wuxuu dardaaran muhiim ah u soo jeediyey gabdhaha ka qalanjabiyey maxadka waxaad samaynaysiin waxayd barateen ha dayacana waxayd barateen ha ku dheelina waxayd barateen walaashiina bara soo duma waxaa idin sheegayaa maanta inta waxaa fiicnaan lahayd reer jamaam inay ku badnaadaan axmed cabdiwaaso waxa uu ka mid yahay waalidiinta dhashay ardayda ayaa ka sheekeeyey inuu farqi weyn u dhexeeyo waayihii hore iyo maanta taa oo ka dhigan inuu waxyiga bulshada kor u kacay war waa lasoo magaceen waa noo sheegaan alxamdulilah maanta waxaana ilaahay inagu gargaaray gabdhi yaryaaraayeen oo gabdhahayna ahayeen afar iyo toban sano shan iyo toban sano boqol iyo toban bartayna ay noo fasiraan suldaan cabdifataax xokayaha nuqabada jubbada hoose oo ka mid ah nuqabada kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ka hadlay xafladda isagoona dardaaran muhiim ah u soo jeediyey gabdhaha intaa kadib waxaan mahad u celinaynaa maktabu lidacwa lixarakati shabaab almujaahidiin haddii ahaan lahayn reer gobol ama reer degmo kuwaasoo xafladda no maanta dhigayn kuwaasoo ay ka taqrujayaan gabdho ku dhowaad soddon ah waxaana leynahay gabdhahaas ilaahay ha sugo waxay barteen in ilaahay uu ku xafdiyo afhayeenka nuqabada jubbada hoose macalin maxamed oo ka mid ah martidii lagu casuumay xafladda ayaa si faahfaahsan uga hadlay ahmiyadda uu leeyahay barashada cilmiga sharciga ah marka wax yaroo dardaaran ayaan rabaa inaan dardaarmo insha allahu tacaalaa hadda waad garanaysaan waxaad qaadateen waa diin alla subxaana wa tacaalaa waxaad barateenna waa diin allahna waa kan uu leeyahay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa un ka baqa dadka yaqaana qofkaan waxba garanaynin hadda waxba ma yaqaan ilaahayna waa tilmaamay oo qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun buu yidhi kuwa wax yaqaana iyo kuwa wax garanayna ma siman yihin maya ma sinna wey meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa laga helaa waxbarasho heer sare ah ooy ka faa'iidaysteen qeybaha kala duwan ee bulshada